bulshada ku nool xaafadda holwadaag ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa iskutashi dadweyne ku bilaabay dib u dayactir lagu sameynayo wadada burjada ciinte ee galbeedka magaalada beledweyne gudoomiyaha degmada beledweyne cumar calisow oo kormeer ku taga wadadaani ayaa bogaadiyey dhismaha wadadaani wuxuuna ugu baaqay bulshada ku nool magaalada beledweyne in ay sii wadaan iskutashiga dadweyne ee ku rajeynayaan inay ku dhisaan wadooyinka gobolka hiiraan lina guddigan shaqada wanaagsan iyo sida ay isku hooleen in xaqiiqdii wadadan oo baahi weyn loo qabi inay intaan soo gaarsiiyaan ayna marayso heer gabagabo ah in maanta wadadan oo culays badan ka taagneyd bulshadan dhibaato ku haysa inay u kacaan ayna xaqiiqdii wax fiican ay qabtaan marka hore waxaan u mahad celinaa guddiga dhammaan waxaan leeyahay waad mahadsantihiin sidaad ogtihiin wadooyinkii magaalada inta badan way burbureen bulshaduna iskutashi bulshada ayaa wax walba dowladnimadu waa iskutashi bulsho iyo dowladnimo insha allah waxaa idin ballanqaadayaa inta uu dhammaanayo sanadka waddadaas in laami la saari doono waxaa soo dhammaaday mashaariicdii loogu talagalay dhismaha waddooyinkan ay maalgelinayeen baanka adduunka saddex waddo oo ugu horreysa oo ay ka mid tahay waddadan burjada ciinta ee noqoto waddadii saddexaad oo la dhigsa doono insha allah dhowaanna ay yeela doonto laamiyo iyo buundooyin iyo meelo ay biyaha ay maraan xilliga roobabka ah waddadan waa waddo aad muhiim u ah bulshada waa waddo inta badan dhibaato ay ku qabeen bulshada in xilliga roobeedka aysan isku socodka bulshadu ay cariiri ay noqon jirtay laakiin insha allah guddiga waxay sameeyeen dadaal aad u wanaagsan waxayna soo gaarsiiyeen meel aad u wanaagsan
wadadan marin muhiimka u ah isku socodka bulshadii gaadiidka ku sugan magaalada beledweyne isaga kala goosha gobolada dalka ayaa waxaa gaaray burbur xoogan oo sababay inuu adkaado marinka wadadaani